ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamga alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dil iyo dhaawac ka geystay degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhaawac waxay u geysatay guddoomiye xigeenka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada halgan ee gobolka hiiraan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool ayaa dowlad diini ah waxay u soo gebagabaysay amaba u soo xirtay qaar ka mid a axkaamleyda wilaayada ku dhaqan wasiir horey uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka u jeclaa lahaayeen in labaatanka sano ee soo socda ay xilka sii hayaan dhallinyarada maandooriyaha isticmaala ayaa ku soo badanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale warkana waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga warka dibaddana dowladda shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inay aad u korortay tirada dadka u dhintay cudurka korona inta waa qodobadii war ku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dil iyo dhac waxay ka geysteen degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkan inoo hayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhac ka geystay deegaan dhaca duleedka degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay jidka u galeen dad safar ah oo gaari saarnaa gaariga oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa waxay ciidamadu ku heleen deegaan lagu magacaabo bashaqle oo hoostaga warshiikh halkaas oo ay ku dileen daroowalkii kuna dhaceen dadkii saarnaa sida laga soo xigtay goobjoogayaal magacooda qariyey daroowalka ayaa isku dayey inuu ciidanka ku qanciyo in ay qaataan lacag isbaarada balse waa ay ka diideen iyaga oo ka dalbaday inuu soo saaro dhammaan lacagta u hayo taas oo keentay in ay dilaan sidoo kale dadkii rakaabka ahaa oo ay tiradoodu dhammayd shan iyo toban qof ayaa waxay ka qaateen lacagihii ay wateen iyo taleefoonadii kadibna waxay isaga tageen goobta ciidamada dowladda federaalka ayaa inta badan dhac ka geysta waddada xiriirisa muqdisho iyo warshiikh iyada oo meelaha uu ka teliyo maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe aanan lagu dhici karin gaadiidka dadweynaha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhaawac waxa ay u geysatay guddoomiye xigeenka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho cabdisamad cabdulaahi ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaas mujaahidiinta ay ku beegsadeen mas-uul ka tirsan dowladda federaalka mas-uulkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray iimaan wuxuuna ahaa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ceelasha biyaha u qaabilsan dowladda federaalka rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kula beegsadeen inta u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale degmada afgoy ee shabeellaha hoose gaari nuuca raaxada ah oo watay ayaa weerarka lagu qaaday waxaana lagu soo waramayaa in mas-uulkan uu si darqi ah kaga badbaadiyay weerarka balse waxaa soo gaaray dhaawac daran kaasoo hadda la sheegay in lagu dabiibayo mid ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho gaarigii nuuca raaxada ahaa ee uu watay mas-uulkan ayaa waxaa qanimaystay raggii ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka ku qaaday magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa hore uga dhacay weerar lagu beegsaday mas-uuliyiin saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ah ee la shaqaysa shisheeyaha wuxuuna imaanayaa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ay si dirqiga kaga badbaadeen laba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay mujaahidiinta beegsadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada halgan ee gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta oo hubaysanaya jihooyin kala duwan waxay kasoo galeen itoobiyaanka waxaana halkaasi la isku weydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan wixii khasaare ay halkaasi itoobiyaanka lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin weerarkan ayaa qayb ka ah weeraris dabajooga oo mujaahidiintu ay ku qaadaan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay walaayadda islaamiga ee baay iyo bakool ayaa dowladdiina ah waxay u soo gebagabaysay qaar ka mid ah axkamleyda walaayada ku dhaqan maxamed cali aadan ayaa ka warramaya munaasabadan ayaa ahayd mid dowro sharciga loogu soo xirayay culammada fuqahada wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale dowradan oo loogu magacdaray imaamu shaafici ayaa socotay muddo afartan maalin ah iyadoona loo qabtay konton iyo kow ruux oo ka socday culammada fuqahada wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool waxayna da-doodu u dhexaysay afartan ilaa iyo siddeetan sano ugu horreyn maamulaha dowrada ayaa ka warbixiyey cashiradii ay culammadu qaateen kow horta magaca laku bilaabay dowrada fasiix oo qur-aanka ilaahay subxaana watacaala nudqigay oo la saxaw yaa laka bilaabay alxamdulilahi ilaa qur-aanka ee qiibo allahu akbar meeladan kasaba insha allahu tacaala la geysi ad meel badan aa lahasa maray muddadaas duruustee daa'ima hayti saasoo kaleeto mayba jaray kitaab oo lanka talagalay tajwiidka ini laka dabaqo taysiir ahkaama tajwiid la raw yaana jaray saasoo kaleeto mayba jaray tafsiirka qur-aanka kariimka suurat alanfaal iyo tawbe iyo axzaab yaa jaray usuulka oo tafsiirka usuul tafsiirka iyo sheekh uthaymiin laha ayaana akhri ilaahay fadliyey caqiidada haddii unaan gudubno kitaabu tawxiid ayaana ku akhri sulla ma la ku akhri muctaqad ahlusunna waljamaca kirmaanida iskulla waa laga akhri saasoo kaleeto may la akriya alqawaa'id almuthla fi sifaati illaahi wa asmaa'i alxusna waa laga akri saasoo kaleeto waxyaalaha la gore waliba kumid haya alasmaa والأحكام أما الإيمان والكفر أي نصوبي إن شاء الله والقري إلهي فلجي أحاديث تدني جدين نقدمنا أمدة الأحكام أي الأخري مصطلح جينا من أضب المنح كتاب الأراء الأخري سيرة تدني جدين نقدمنا خلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كتاب الأراء أي الأخري وحيد ابن عبد السلام وذات الأراء ساسوك التاريخ الإسلامي برامج الأراء أي القري دنك فقه جدين نقدمنا قواعد الفقه أو ناصر السعدي أي الأخري ورقات قارهان نظم أي الأخري مسائل من فقه الجهاد كتاب العراو أي الله آخر إلهي سبحانه وتعالى من سورة جلي سازوك لا تلوغض دنيشة ممتع في شر الأجرمية يا حرفا بحرف مع آخر سازوك لا تلامية الأفعال كارهان كتابك لراي مفتاح الأقفال أي الله آخر جسكوة كتبت الجهاد كي جمع بالقاضي الأربون في فضل الشهادة يو الدفاع عن أراضي المسلمين بلانك آدابيات كي جمع بالقاضي كتاب العراو أخلاق العلماء لشيخ الجري أي الله قاضي سازوك لا تلانك طرق التدريس كما بالقاضي المعلم الأول كتاب العراو أي إلهي سبحانه وتعالى suurtageli dhanka aflaamka oo jihaadiga mayba la qaaday himbooyinka dambe war fiirsaga ilaahay fadlijii subxaana watacaala eed eedna runtii lahandhawaay saas oo kaleeto waxyaalaha laka qaaday waliba kumadhaye salaada iyo weysada oo la dabaqo ayaa kumadhaye intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mida culimmadii dowladda loo soo xiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waraaxibukum ayuha alikhwa bikhtitaami dowratin tusamaa dowrat alimaam ashaaficiy raximahu allahu tacaala calayh libacdi fuqahaa'i الولاية باي وبقول في قرية بولف الله أردت وإراس كل مجلس له مقال وكل وقت له رجال أنا وإلي هرساري كري إني أنا كفر فرضو امتاس إيه هايت إني كفر فرضو كل مجلس له مقال وكل وقت الرجال ما ينفدين جيجا أني ولايدان إيو اسكدوبنا مشايخ دان فقهدان دقاله قال الله قال هاي gaaladii wadankaana andiini dhigadiri dhigaydi shibhin taaka ini gurnyogan guridan ini biyogan dhaansadan ini ambalaantana kufsadan diini itifaaqaka ana waa nahnu liburaariji walaayadaha liburaariji jazaakum allaahu adna islaam muslimina khayran asilana tan kale meele majaalkam ay ay imbanaye intaas ayaa la inhala saaray kollay bido wala ay diin wala ay jira laakiin insha allah intaas ay banaaye dad oo hadaladoona walyaalo gooni eh oo alxamdulilahi dowladan ku saabsan iyo waliila ka itifaaqi insha allahu tacaala أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أن مهديان الله أن مهديان الله أن مهديان ثم ما يمهدى أن دعائنا دولة إسلام ولا يدي نيويرتي onago meel shalgadiisin shal roogna lan dhidin isgabi lan horas aragi lan qorban is aragna tacaaruf cajaa'ibla wiligayn horhan yingmarna kheere la kulungni walaayadii niin weerti annagaas intii niin weerti ang mahadyaana waan an do'aayana khayr iyo guulna alla siyaallana mayang mahadyaane xulumsadiina ha niin dhawaay dadki hana dhawaay niin khidmaay hega jeefka hega raashinka bo'ontada hega biyo sida niin niin qaabili wal una koobo kornamee wal un horhana marima eh sanadkan may horta erad faday nicmo badana ilaahay horna si ay laakiin sanadii nicmadii iyo erni un haddii un ulma fighidi ulmadii inta liinka weeri ana sanaku bii badan sanaku caafimaad badan sanaku kitaab badan horna ninku akri maaragna ma era fadnay sanadii nicmadii sanadkan oo deyrna eh oo laka magaao khamiis mandar anta dhan caafimaadeen anta dhanyi hormahana marna markii un meelshalgadiisan aku koynay baadii kuwarbihi erin lugooyi makadheena jalmaanyo badan may aragna caafimaada ilaahayna si alxamdu alshukru sana sanadan ku bii badan waana ku caafimaad badan waana ku ganin yar ma aragna madina nin weerina kataabe roobki deerti haataa waa erni haskudada dhiyeena ilaahay kheersia ulmadii wal nin dersiyaasi ma ing mahadiyaane ulmadii anta nin weerti ing mahadiini may kihijaane ulmadii nin khidmayti ilaahay kheersiya walun walanka tilmaamana lanki afar gaba ilang mised kabooba si iditisna horna ninka khadmayn yana ninka khadmay midana meelo gala eedana hanin dhawaayo walun markii hata sedasaa afarsaa ka jarna faaladii ulmadii unanta kulla kulugnisan hanin dhawaayo wal kooba mauma ah ma in mahadiyaana aan do-aynay sanada nicmadii ma in alana antaas oo waaye ilaa siyeetun jarni jara dadka shayuukhee afartun gudubiiki inka wiina siyeetun walka dari langnoo jirhidii dhabla maleda lehlan walaa waayil meelinka jirhi badanaay inka owaad badanaay rogni caafimaada ilaahayna si caafimaad inta dhan roob inta dhan barwaaga inta dhan cilmo inta dhan sana hor hanin marni hana marti alxamdulilah alshukru wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa joogto ka ah dowraadka diiniga ah ee loo qabta qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona dadka ay aada uga faa'iidaystaan dowraadkaasi wasiir horey uga tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalku ay jeclaa lahaayeen in labaatanka sano ee soo socda xilka ay sii hayaan wasiirka hore ee warfaafinta daahir maxamuud geele oo xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ee hunguri uga jiro ayaa sheegaya in farmaajo iyo xasan cali khayre ay ka go-an tahay in kursiga ay kusii nagaadaan
dowladata waxaan ku naqaanaa fal ceebeed oo doorashooyinka markay qabanaysa wax inay ka qaabdarraadaan ah waxaan ku naqaanaa go-aan inuu u yaalla ah haddii ay maalin ku darsan karaan inay ku darsadaan hadday labaatan sano ku darsan karaan inay ku darsadaan laakiin bulshada soomaalida meel kasta ay joogto waxaa la gaaray xilliga ay isbedel heli lahayd ka gadisan hanaanka hadda socdo oo meel arka qora dabli inta la geeyay dabka lagu soo qabto gada iyo ugu dambaysa asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka puntland iyo dowladda federaalka ah kaas oo muddo soo jiitamayay dowladda soomaalida puntland inay maamul goboleedka ka jira ay u ictiraafto ay uga dambayso oo ay ku xurmayso uma dhow shalayta marka doorashada la gelayana dowladdu dad kale ay wadatay ee dani ma aanay wadan haddana dani maadaama uu soo baxay dowladdu lama ay dhacsana sidaas daraaddeed kalsoonidii la rabay in lagu wada shaqeeyo ayay dowladda dhexa meesha ka bixisay taas ayaana xanuunkan waxbarashada iyo xanuuno kaloo soo socdo iyo kuwo ka horreeyaba keenay madaxda dowladda federaalka ah waxaa khilaaf kala dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale oo kuraasta iyagu ay ku fadhiyaan in ay kala wareegaan ku haminaya dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ayaa ku soo badanaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay abuubakar ibraahim geeddi ayaa ka waramaya wadooyinka magaalada baydhabo waxaa ku soo badanaya dhallinyarada loo yaqaana alkuriistayaasha ama cabtoyda waa dhallinyaro nolosha ka dhacay oo isticmaala muqaadaraad u badan xashiishka iyo koollada dadka way ka duwan yihiin labiskoodu waa mid wasakhaysan hadalkoodu waa jijiidmaya socodkooduna waa mid aan toosnayn oo cagajiid ah haddaba waa kuwan qaarkood oo ka warramaya xaaladooda
annamay baka dhalada wargudoo baydhawo ee lagu kadhalay balse anoo toqoba jir ah yaan pika tami xamarasehe xamarti wabseeri baydhawo kanaga laqobsad waay meel jahadaan ku bilawa kas waay haddi bartanga roogna meelaan iskaga naagnaayaan macnaha masaasadaad haysdhaw macnaha wasal eh tangasku dhuugaan talkal mahayna imeelna maysiinku fadaane meeliisanii la fadaasan qol ilamaaba meeluna diido korno naah kan haddi walaalkee i dhegan been ii barbadaandii welisu agriyomarne yo agriyaay reerkii lan wadoo leey maanaatoo nasiinyi lanka tala galaya maaha
markii ay magaalada baydhabo maamulaysa wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bokoolka ma jirin dhallinyaro mustaqbal la'aan ah ama cabto daroogada laakiin waxaasoo dhan waxay soo kordheen markii ay xabashada qabsatay magaalada baydhabo ayaa waxaa ka jira xarumaha anshaxdarrada qaabilsan oo ay hoteeladu ka mid yihiin ciidamada itoobiya waxaa u gala haween soomaali ah taasoo keeni karta in cudurka aidhiska uu ku faafo waddanka iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan waxaa la ballaariyey xarunta carwada tawakal ee deegaanka kuuyo barrow iyadoona deegaankaasi uu ku tillaabsanayo horumar ganacsi sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadayda haddaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar kartuunkeedii waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddoba caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic hal markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah waxaa la ballaariyey xarunta carwada tawakal ee deegaanka kuuyo barrow iyadoona deegaankaasi uu ku tillaabsanayo horumar ganacsi waxaana warbixintan ku eegaya wariyaheenna haashim cabdinaasir kuunya barrow waxaa ku soo badanaya xarumaha ganacsiga ee dib loo ballaarinayo kadib markii ay bateen macaamiishooda ayaguna allaah oo u barakeeyey ganacsigooda oo ay amni ku haystaan faraca saddexaad ee carwada tawakal ee kuunya barrow ayaa la ballaariyey waxayna soo kordhiyeen adeegyo hor leh oo ay bulshada u qabanayaan moxamed oo ka mid a howlwadeennada qaybtan oo xarunta kula hadlay idaacadda alfurqaan ayaa faahfaahiyey sababta ay u ballaariyeen faracan magacayga waa maxamed alxamdulilah meesha waa casriyeenay waxaana kusoo kordhinay meeg ab casri ah oo halkan kaaga muuqdo oo weliba la arag allahuma istacaan sidoo kale cabitaanada ayuunoo caanaha xilwo ankar nunilag s saxawan saxatu inta baa la helaa caanaha caruurta wallaahi maasha allah xafaayadaha ayuunoo kuwa boqolka xabo kuwa nuuna la dhahayo oo magaalada aaba laga soo helayninba marka maasha allah shoobinka ayuuna kuwa dumarka iyo kuwa ragga iyo kuwa guryaha intaba waa kusoo kordhinay sad iswata oo sadka looga talagala ciyaalka oo umasha ah waa wada keenay marba waaqic ayaa la galaa waaqici ayaa nagu kalifay macaamiishoo tiro badatay dukaankiio oo alxamdulilah ilaah uunoo barakeeyey sidaa darteed marka annagana waxaan ku fikirnay inaan halka aad joogno aan kasii tallaabno si kastaba ha ahaatee goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku badbaaday hantida iyo cirdiga qofka muslimka ah taasina waxay keentay in ganacsatadu ku dhiiradaan inay maalgashi ku sameeyaan goobahooda ganacsiga intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ضبطها دستورنا آياته تفصلي warka dibadda dowladda shiinuhu waxa ay sheegtay in ay aada u korortay tirada dadka u dhintay cudurka corona maamulka shiinaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in tirada dhimashada fayruska cusub ee corona uu sababay ay kor u kacday taas oo maanta gaartay kun toddoba boqol iyo toddobaatan halka gobollada dalkaas ay diiwaan geliyeen kiisas cusub xilli xanuunku uu ku sii fidayo in ka badan labaatan waddan oo caalamka ka tirsan guddiga caafimaadka qaranka ee dalkaas waxa uu sheegay subaxnimadii maantay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag maadaama ay maalin waliba dad u dhimanayaan cudurka kuwo hor lehna cudurku uu soo ridanayo warkii wargeysayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inageynta